Dhalinyarada, odayaasha iyo maamulka tuulada Lafoole oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa si isku tashi ah ku bilaabay dhismaha buundada Xabiibe Aadan oo muhiim u ah bulshada tuuladaasi. Buundadan ayaa waxaa burburiyey fatahaadii webiga Shabeelle, waana wadada ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan bulshada xaafadaasi marka biyuhu ay go'doomiyaan. Xubno ka mid ah guddiga dhismaha buundadan iyo qaar ka mid ah dhalinyarada tuulada Lafoole ayaa Radio Baaluulu uga warramay ololahan ay ku dhisayaan buundadan iyagoo hay'adaha ka codsaday in lagu garab istaago hawshan ay isku xilqaameen.
Magacaygu waa Xasan Cabdulaahi oo ku magac dheer Xasan Nuur. Waxaan ka mid ahay dadka degan deegaanka Lafoole. Waxaan ka shaqo wadnaa shaqo aan ka wadnaa buundada Xabiibe Aadan. Waxaan ka tirsanahay guddiga ka awooda howlaha maaragtay shaqada. Maaragtay meeshaas waxaa ka jirto wado aad u halaysan buundo oo saaid u halaysan oo waqtiga rooba rooba bawda oo webiga oo keliya ka soo baxo oo ku xiran yahay baahi fara badan ayaa ka jiro marka meeshaas marka shaqo ayaa ka wadnaa waxaan nahay ururka dhalinyarada Lafoole maaragtay waqti badanna waan soo jiitameynay hadda dhowr kaarikoo maaragtay dhagaxa ayaa gedinay waxna waynoo dhiman yihiin waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka in maaragtay wax nagala qabtaan meeshaas maaragtay isxilqaan nafsadayna ayaan meesha ku galnay idaacadda beerluule waa mahadsan tahay anigoo ah burhaan cali culub oo kana hadlayo deegaanka lafoole maalmahan howl ayaan ku jirnay oo jidka ah khaasatan buundo la yidhaha buundada xabiibe aadan oo aad dhuunta noogu gashayoo markuu fatahaadda soo baxdo caqabad badan aan kala kulanno ayaan baryahan dad dhallinyaraha is aruursadayaan kaarikooyin iyo walaxan ku rogrogoynay marka haalkeennu waa sidaas anigana waxaan u qaabilsanahay xagga howlqabadka ee shaqada shaqadana hadda fari ka noqonno
magacaygu waa cabdiweli maxamed ibraahim oo ka tirsan guddiga tuulada lafoole ayaantan waxaa jirta in caqabada nagu soo laalaabto dhibaato badan u geysatay fatahaadahan sidii mataqaanaa bibiga umaku biyo keena fatahaadoo kale waxaa jirta markaa buundooyin mataqaanaa lagu soo baxo oo inta badan intaan anaga waddada aan ka bixin meesha lagu go'toomiyo marka cayaantan shaqadeeda ayaan ku jirnay dadka bulshada ayaan lacag ka aruurinay meeshii waxaan ku shubnay mataqaanaa kaarikooyin aan ku shubnay aad iyo aad ayay u go'day waxaana dhibaatadaas u geystay fatahaadda webiga shabeelle shaqadiina weli waa dhimantaa farakama qodno annagana waa u tabar la'nahay marka waxaan codsanaynaa annagoo marayna idaacadda beerluna anagoo soo marsiinayno in mataqaanaa wax allaale wixii nagu taakulay karaan ama hayada caalamiga ha noqdaano ama dad mataqaanaa sadaqada baxsana ha noqdaano in wadadaas gacan lagula siiyo sidii mataqaanaa dhibaatada hadda ay jirto si aan mataqaanaa wax looga qabto raadiyo beerula waan idin salaamay magacaygu waa iqra maxamed maxamed waxaan idiga soo salaamayaa tuulada lafoole salaan kadib waxaa wadnaa maalmahan shaqo la yiraahdo iskaa wax u qabso annagoo badanoo dhalinyaro ah dhisanaynay wadada jayga ah oo isku xirta duulada qooqane iyo lafoole khaasatan buunto la yiraahdo xayibo aadan oo aad iyo aaday u burburiyeen biyihii iyo fatahaadihii shaqada waxaa ku bilaabanay iskaa wax u qabso dhalinyaro lacag iska aruurisay haddana meel fiicanay noo mareysaa buuntadii wax badan aan hadda ka dhisnay waxaa noo dhiman oo sida qudhiisa naga burbursan wadada dheere jayga ah ee isku xirta qooqani lafoole waana halka keliyaha markii fatahaado ama biyo taadada ay imaadaan ay ku baxsadaan dad iyo duunyaba deegaanka lafoole dadka ku sugan buundadan ayaa ah wadada ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan dadka tuuladaasi xilliyada fatahaadda si ay u gaaraan deegaanada taagga ah ee aysan gaari karin biyaha waxaana sidoo kale wadadan ku safra gaadiidleyda ka baxa beledweyne kuwaasi oo rarka ka soo qaada qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaala jiinka webiga shabeelle